ayaan idiin salaamayaa dhammaantiin farxadii iyo reynreyn bayna ii tahay inaan idinkala soo qayb galno munaasabaddan quruxda badan intii soo abaabushayna aada iyo aad baan uga mahadnaqaynaa inta nagu martigelisay ee hay-addan meeshan iyo xaawo aadan iyo iyo tiimkeedana waa ka mahadnaqaynaa mar walba adeega wanaagsanay dadka u hayaan intiina timid ee waktiga soo gelisay maanta dhanna joogtayna waa ku mahadsan tihiin inaad timaadaan ood soo hurtaan waktigiin aad baan idinkaga mahadnaqaya runtii wixii aan odhan lahaa waa la yidhi intii aan rabana ina idiraahdo iyadoo si ka wanaagsan oo ka balaaqo fiican ayaa la yidhi gabdhuhuna yidhaahdeen nabadoonadu yidhaahdeen isimaduna ay ka hadleen oo yidhaahdeen waxay ahaydna waxaa weeye nabadgelyo oo laga shaqeeyo iyo horumarka oo la taageero waa intaan idin odhan lahaa wey arrinta ku saabsan nabadgelyada dabcan mas-uuliyadaha waa la kala leeyahay dadka shacbiga ah meel kastay ku nool yihiin cidda sheeganaysa inay dawlad u tahay ayaa amnigeeda mas-uulka ah mas-uuliyadda koowaad waana ku celceliyay in badan ee dawladdu ay leedahay obligationska ugu weyn ee dawladdu leedahay waxaa weeye in la difaaco to protect the sovereignty of the individual waxlaado in la difaaco qofka muwaadinkaa nabadgelyadiisa naftiisa maalkiisa iyo sharaftiisa in dawlad difacdaa la rabo waana loo kala dhow yahay marka mas-uuliyaddaas dabcan cidda ugu dhowi waa cidda markaas maamulka haysa ka soo bilaabata degmo ku xigta gobol kabacdina dawladda dhexe dabcan waxaa la rabaa marka degmada iyo gobolka iyo laamaha kale ee dawladda ee ka jiraahay in ay awooddooda ee ay shaqada loo igmaday ay fuliyaan haddii marka ay dhibi ku timaado ayaga oo hawshaas ay ka tafdheeraato dabcan markaa dawladdii dhexe inay ula yimaadaan weeye dawladduna markaas wixii awooda ay ku kaabi karto ay ku kaabto maamul degmo degmo waxaa laga rabaa laba xeewood keliya wax kaloo laga rabaa ma jirto waa nadaafad iyo amni wax kalaan ka rabnaa degmada in laga shaqeeyo amniga iyo nadaafadda ay ka shaqeyso magaaladaasi magaalo qurux badan noqoto amnina ah dabcan xaaladda gaalkacya ay ku sugan tahay iyo meesha ay ku taalo ayaa iyadu marka dhib zaa'ida wadata waxaa laga yaabaa marka dad badan oo waxtar ah oo wax qaban lahaa duruuftu inay u saamaxaydaa dhici karto taa markii laga soo tago maxaa mas-uuliyada hoos ka saaran amniga dadka shacabkaa waxaa ka saaran waxaa weeye number one dadku markaad xaaladaan oo kale markii xaaladaan oo kale ay ku jiraan oo deegaan ahaan meeshaa ku taallaan iyo colaadaha jira iyo dhibta jirta iyo soomaaliya oo iska dhibanba sideedaba aan aada u dhiban tahay ilaan durfo badan oo soomaaliya aan la wadaagnaa jiraan aan kaga duwanayn dabadeedna gaalkacay waxaa laga yaabaa duruuf gaara inay kusii jirto waxaa la rabaa dadku inay wacyigooda la fil yihiin baa la rabaa xaaladda aad ku sugan tihiin maadaama ay xaalad amni darro tahay horta waxaa laga rabaa inaad tihiin dad security conscious ah dad ku baraarugsan amniga inaad tihiin baa ladinka rabaa lama iskuma heli kartaan marka inaad tirahdaan waa amni darro haddana dad amnigii conscious oo ka shaqaynaya hadday idin abaabuli waayeen oo ay garan waayeen inay suukii yeeraan inaydinkaan raba inay is abaabushaan maxaa idin diidaya oqaal baa leedihiin culin baa leedihiin ganacsataa leedihiin maalin walbana dadkii birmageedada ahay dadki dadka u fiicnaa baa la dilaya marka inaad u yeertaan ayaga inaad la xisaabtantaan in sidii amiirku sheegaya hadday shaqo qaban waayo aad soo dacwaysaan oo tidhaahdaan shaqadii aada u idgmateen madaxweyne lama qabanin taa marka waxaa laga rabaa idinku inaad dhanna ayagii la shaqaysaan laftigooda u yeeridda waxu sheegidda hagidda inta laftigeedu waxqabadka iyo wada shaqayntay ka mid tahay waxaan qabaa marka haddaad soo jeesataan darisayntii maxaa la yidhaahdaa night watch miyaa la ohan jiray dadkii tooshka la wareegi jiray oo gacanta calaamadda guud ugu xirnay xisaab aabula dad baa ilaahdin ka dhigay haddaad tirahdaan wax walba dawladda laga sugo amase markii dhibtu badato nin walbaaba sida gorayadii uu maaragtay ciidda madaxa geliyo ee wax ka sheeguna bato is-eedayntuna badato dan waxaa loola gaarayaa ma jira xal kuma imaanayo in la is-eedeeyo xalku wuxuu ku imaanayaa in xaqiiqada la taabto oo dhibta la wajaho cabsina xal maaha sideeda waxaa la yihahdaa cabsi nin madaxweyne kaan jira maraykanka f d r la ohan jiray ayaa wuxuu abaabulayay dadkiisa wuxuu sheegaya the world war twoga dagaalka labaad adduunka marka erey buu bixiyey uu yihi the only fear is fear itself macnaa waxaa weeye cabsida kaliya aada qabtaan waa cabsida laftigeeda itself cabsi kale ma jirto macnaa waxaa weye dadku adoo dhiiran oo xaaladaada og oo ku baraarugsan oo isdifaacaya haddaad dhimato dee mid ma ma lihid maaragtay shallaynta ma jirto waxaan rabnaa marka wixii dawladdu ay qaban karto inta hadda baryahan aan joogo waa ka aad baan uga dadaalaynaa inaanu ka hadalno arrimaha amniga wax badanna la iska weydiiyo sidii hore aan ahaan jirayna ma ahaan karno idina ma ahaan kartaan haddaad rabtaan sidii ay wax ahaan jireen inay ahaadaan haddana nabadgelyo taama aada heshaan oo masaajidadiinna nabad ugu tukataan oo guryihiinna habeenbarkii aadaan laakiin ficilku ficilka hore ahaado waxba isma bedelaya nin baa laga sheegay albertan alison la ohan jiray oo caalamiga wuxuu yidhi haddaad samaysaan waxaa hore u samayn jirteen laakiin aada rajaysaan wax ka duwan waxaad heli jirteen waa waalintii waxaan rabnaa marka waxaa la rabaa marka in midnimo iyo wadajir iyo niyad sami qabiilo loo kala fadhiyayo jilbo loo jilbiyo la loo kala farfariiso cid intari mayso isku xaalad baa tihin isku duruuf baa tihin walaalkii halkaan ka hadlayay walaalkayga lahaa reer yuusuf daaro kuwa wada degantii waxba kuma dheera waxay ku dheeryihiin isku iskuul baa aadaan isku caafimaad baa tihiin isku waxbarashaad tihiin isku jid baad qaadaysaa reer hebel baa waxbadsaday iyo reer hebel baa waxhelay iyo waxay taraysaa ma jirto ninka waxaa la siiyaa oo ma ku magacaabanay ma cid muuqada ka bixiya mise reer buu wax siiyaa naagtiis iyo carruurtiisa kama badiyo mararka qaarkood ayaga inuu gabaad dhici karto waxba uusan tarin waxaa rabaa marka inaad fakertaan baa la rabaa inaad kor kocdaan baa la rabaa caqliyaddiinu wayna durugtaa wayna kortaa waxaan rabaa inaan ka hadlo marka gaalkacyo meel bay ku taallaa dad darisaanu leenna ama reer hebel ha la yihahdo qabiil ha ama gobol ha la yihahdo galmudug ha la yihahdo waxaan rabnaa anagu nabad biace nolol baan rabnaa nabad ayaan rabnaa inaan kula noolno walaalahay masajka aan dirayna waxaa weeye walaalahay waxaan u sheegaynaa waxaan rabnaa nawa- nabad iyo daris wanaag iyo horumar aan ka wada shaqay baan rabnaa waxaan rabnaa inaan ku daro weliba hadday nabad rabaana nabad baan rabnaa haddaysan nabad rabin nabad baan rabnaa labada annagu nabad baan rabnaa een odayaasha een magaaladan ee dhanka kale maxamed baan isku aragnay waan wada hadalnay sideedana waxaa jira misperceptions waxa la yidhaahdo mararka qaarkood wax badan waxay ku ba'soomaan isfahm la-aan iyo kala shaki iyo tuhum in badan oo samaha jecel baa jirta oo dhan kala joogta waxaa loo baahan yahay marka iyaga laftigooda in loo yeero ay wada hadashaan wax badan la xeeriyo tanaasulaad la isu sameeyo sababtoo ah magaaladani iyo gobolkani wuxuu nagu wada anfacaa oon ku wada deganaan karnaa oo ay noogu badisaa inaanu nabadgelyo iyo horumar ka wada shaqeyno cidna nabad gaara ma heli karto cidna colaad guul gaara kuma gaari karto waxaan u baahanay marka in iyagana aan u dirno messajkaas ah nabadgelyada iyo inaanu ku wada shaqeyno amniga arrinta horumarka oo halkan laga sharqamiyey waktigii teramkayga cabdulle aniga wax yar baa ka hal sana iyo barbuka ayaan u malaynahay waxaan u maranayaa madaxweyne inta kusoo noqnoqda wax badan baad sugi doontaa marka intaan soo laalaabanayna ka faa'idaystaan baa ficnaan lahay waxaan rabnaa marka